in ka badan toban qof oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada marka cabdulaahi cali waafow ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa la sheegay inuu geystay qof isi soo miidaamiyey waxaanu ka dhacay agagaarka xarunta degmada xarakada al-shabaab ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya qaraxa ka dhacay degmada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose oo ahaa ismiidaamin ayaa waxaa ku geeriyooday koo iyo toban qofood oo uu ku jiro guddoomiyaha degmada marka cabdulaahi cali axmed waafow sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ah laba qofood oo rayid ah oo guddoomiyaha la joogay marka qaraxa uu dhacayey waxaa ku dhaawacmay qaraxa siddeed qofood oo u badnaa askarta maamulka degmada marka xogeeyaha dowladda hoose ee degmada marka islamarkaana ahaa guddoomiyihii hore ee degmada marka maxamed cusmaan cali yariisow ayaa v o a u sheegay daqiiqado ka hor inay shir ka soo wada baxeen guddoomiye waafow ka hor inta aan qaraxa lala eegan meel ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacayna uu ku sugnaa guddoomiyihii degmada marka cabdulahi calamaa waafow ayaa ku dhintay wiilo rag badan oo maamulka xogeenada waxaa iska ah istaaf badan rag badanaa ku dhintay marka allah u naxariisto hadda daawada waa dhimashadana waa koob iyo toban oo guddoomiyaha u weyn yahay marka rag badanaa ku dhintay inaa lilahi wa inaa iliraajicuun waa gartay marka qaraxa qarax noocee ayuu ahaa aniga guddoomiyaha aniga shiraan lahayn oo xogey dawladda hoose ahaan shirkii markaa kasoo baxnay oo banaanka dawladda hoose aan nimid marka aniga dagaal xafiiska dawladda hoosaan ku noqday guddoomiyahayna banaanka ayay fadhiisteen marka fadhiga ay fadhiisaayeen nin isqarxiyey ayaa yimid waa isku qarxiyey ninka isqarxiyey laba lugaa laga arkay waxii kale maan la arg laakiin mas-uuliyii badanaa ku dhintay marka waxii kaleo warbixina hadda dhaawacyadii ilaa sideed waaye ayaa dhex taaganahay in la qaado muqdisho oo loo qaado waa masiibo qaran waa masiibo aad iyo aad loogu naxo marka guddoomiyaha saaxibkeydana muddooyinaa soo wada shaqeynay marka allah u naxariisto maanta saacisahay asigana waa soonaa usigoo sooman ayaa maanta qaraxaasi cadow qara ayaa ayaa dhacay marka marka allah u naxariisto intay dhimatay intay dhaawacantana allah caafiyo dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa qaarkood gaar ahaan kuwa dhaawacooda u aada u liitay waxaa loo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loogu daweeyo xaaladda magaalada marka ayaa lagu soo warramayaa inay kacsan tahay waxayna dadka magaaladaasi ku dhaqan ay aada uga xumaadeen qaraxa dad badani ay ku dhinteen oo guddoomiyaha degmada uu ku jiro oo ka dhacay degmadaasi magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waxay ka mid tahay magaalooyinka amnigeeda uu soo hagaagayey inkastoo maanta oo ka dhacay qarax dad badani ay ku dhinteen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo